magaalada muqdisho waxaa ku sugan oo ololayaasha doorashada ee socda awgood ay u hadalhayaan warbaahinta soomaalida iyo baraha bulshada cabdikariin muuse qalbidhagax oo hore u ahaa sarkaal ka tirsanaa ururkii onelef cabdikariin qalbidhagax sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ayaa waxaa dowladda soomaaliya ay u gacan gelisay xukuumaddii ethioobiya wariyaha v o a falastiin axmed iimaan oo waraysi kula yeelatay muqdisho ayaa qalbidhagax waxa uu uga warramay dareenkiisa ku aadan shan sano ka hor xilligii etoobiya loo dhiibay iyo sida maanta loogu soo dhoweeyey muqdisho waraysigana sidan ayuu u dhacay
kusoo dhowow v o a magaalada muqdisho aan wada joognaa waxaad kusoo laabatay ku dhowaad shan sano kadib markii magaaladan lagaa dhoofiyey marka bal inta aanan dareenkaaga hadda aadin sawir yaroo gaaba naga siiya sidii xarigaagii iyo dhiibistaadii ay u dhacday mahadsan falastiin hortada waan ka hadlay dhowr jeer haddana intiiba baan ku celinaya ani waxaan joogay magaalada muqdisho muddo waan deganaa marka waxaa kaloo dee iyadana reer ii deganaa gaalkacyo anoo marka intaan ka safray muqdisho waxaan tegay gaalkacyo xaafadayda maana tegine hotel baan yaan degay anoo keliga hoteelkii aan degay baa habeenkii wakti aan ma lahayo sagaalka fiidnimona ka horreysay yaa laygu soo weeraray albaabka laygu garaacay albaabkii waan furay anoo garanaya in ay mushkiladu taagantahay sida loo garaacayo xaaladdu sida ay tahay iyo aniga oo dee dareemaya inaan runtii wax walba mudan karo oo aan nin ahaa xog iska hayo dowlad la dagaalamo etoobiya la yidhaahda etoobiyana waddanka ay maamusho mandaqada yaryaroo iyadoo ay dhammaantood contras inay jiraan waddanka aan iskaga talagashanayn xataa muqdisho lafteeda saameyn culus bay ku lahayd dowlad goboleedyada saameyn badan bay ku lahayd marka waan runtii waan fayigaa laakiin haddana ma qalabaysnayn anoo marka taa ogbaa yaan furay ciidan baan meeshii ugu imid riddii xidhayo isqaybiy isu qaybiyey qolalkii kale ridahooda iyo dhexdhexaadkii la mari jiray iyo dariiqyadii oo dhan u xidhan yihiin baan halkaa ugu imid ciidankan inuu ciidan soomaaliyeed ahaa baan garanaya af ahaan laakiin ma garanaynin etoobiyaan bacdamaa ay waddanka soo gelgeli jireen laasim laakiin dad soomaaliya inay ciidanku yihiin qiyaasiisa markaasi in lagu dhoofin karo oo lagu gacan gelin karo etoobiya mise waxaa islahayd xamar unbaa lagugu xiri doonaa ama meel soomaaliya weli aniga horta qabashadeedu halkaasay kasoo bilaabatay saddex beri waan ku xidhnaa saddex habeen baan ku xidhnaa saddexdaa habeenba waxaan runtii filayey saacad walba in aanan meesha kusii jiranina la ii dhoofin doono etoobiya la ii qaadi doono aan iskaga talagashanaa maxaa yeelay dhaqan bu ahaa jiray oo dhowr iyo tobankii sano ilaa laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo lixdii laga soo bilaabo dadkii waday halgankii oonal xormuudka ka ahayd ummad soomaaliyeed ay lahay meelo badan oo kale laga qabtay laga dhoofiyey walow ay ahaayeen dowlad goboleedyo iyo meelo yaryar oo maarata reero gaaroo ay maamulhayeen hadda waad soo noqotay maalmo yaraad joogtaa laba maalmood magaalada muqdisho maxaad dareemaysaa farxadda aada weyn waxaan u soo noqday wakti dheer kadib anigoo sharaf iyo karaamale oo zaciima dalkaygii iyo dowladdaydii iyo dadkaygii oon kala kulmay soo dhoweyn aan loo kala hadhin dowladdii xukuumaddii hay-adahii kala duwanaa golihii wasaaradda labadii gole baarlamaanka hay-adihii kale dowladda amnigii cid walba waxaan kala kulmay soo dhoweyn aan la qiyaas karin runtii aad baan marka ugu faraxsanahay sida ay wax u dhaceen iyo sida aan ku imid iyo sidaan hadda ku joogo waa guul runtii weyn waa guul taariikhiah waxayna ahayd macnaheedu shalay nimankii xilka hayay aniga ii dhiibay cadowga waxay iga dhigeen qof aan waddanka waxba ku lahayn oon u dhalanin bay iga dhigeen xuquuqdaydii iyo sharaftaydii iyo karaamadaydii iyo isirkaygii soomaaliga ahaayoo dhan bay iga saareen meel kaga dhaceen isagoo marka ra-iisul wasaaruhu taa ka turjumay yuu iga raaligeliyey iga xaalmariyey calankan usoo dagaalamay inaan lahayn buu ihugiyey sidii soomaalida isu xaali jirta buu ii xaalay sidii laysugu tacsiyeyn jiray buu igu tacsiyeeyey si dhammaystiranba asaga iyo golihiisii wasiirada iyo baarlamaanka labadiis ogoloo wada jooga yuu laigu soo dhaweeyey laigu xaalay laigu macsuumay goobta aan joogay ee laigu xaalmariyey ee calankii mad soomaaliyeed ee haybadda lahaa laigu hugiyeyna waxay ahayd goobtii lagu go-aamiyey inaanan inaan ahay argagixiso aniga iyo qadiyadda soomaaliyeed eenu halgaymanaba inaan nahay argagixiso dhibaatana aan ka wadna waddanka soomaaliyeed annagoo weligaya taariikh waxaan dalka soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliya u tarnamay weligay ana wax yeelin taariikhda ma jirto dad wayna dhegaysan doonaan wayna arki doonaan xataa dadka dagaalla sokeeya gale maanan ahayn qof soomaaliya xabad kuma ridin hanti kama dhicin bal wakhtigayga oo dhan baan geliyeyba meeshii marka saal la iga galay yay ahayd maxaa ku habboon markii la isweydiiyey sidii ugu habboonayd ee laigu xalmarin karay waxay ahayd isla goobtii noocaas ahayd ee argagixisada lagaga xukumay aniga iyo qadiyadda soomaaliyeed ee loo halgamayeyba in ummadda soomaaliyeed la tuso in meeshaasna lagu xaalo
kaasina waxa uu ahaa cabdikariin muuse qalbidhigax oo u warramayey waryaheena v o a falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaan isku daynay inaan la xiriiro madaxtooyada soomaaliya oo uu cabdikariin eedeeyey si ay uga jawaabto laakiin way ka jawaabi waayeen taleefanadii iyo xiriirkii aan la samaynay halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga e v o a oo aad ka dhegeysanaysaan magaalada washington